wararka ka imaanaya deegaanka af urur oo ku yaala buuraleyda galgala ayaa waxa ay sheegayaan in maanta uu halkaasi qarax ka dhacay islamarkaasina ay jirto waxyeelo naf iyo deegaankaasi oo ka dhashay weerarkaasi oo lagu tuhmaya in ay ka dambeeyeen maleeshiyada al-shabaab haddaba khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jirta wariyaha v o eda magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan degmada carmo faadumo ciid wanaagsan soo dhawow sidee wax u dhaceen shahro ayaa ku salaamayaa hadda iminka waxaan ku sugnahay isbitaalka guud degmada carmo bilcil zahrey waxaa abaarihii labadii oo wax dhiman duurnimo markay ahayd ayaa waxaa dhacay qarax lala deegsaday meel qaaska lagu iibiyo oo ku taalaa tuulada af urur qiyaastii degmada carba ujida sida la sheegay soddon kilomitr qaraxu markuu dhacay waxyeelo ayuu geystay dhimasho iyo dhaawac ayuu geystay sida ay goobjoogayaal ku sugan tuulada af urur si oga uxaqiijiyeen wax yar kadib markii dadkii u gurmanaya dadkii waxyeeladii soo gaartay ayaa qarax kale lala beegsaday tirada dhaawacu aada ayay u badan tahay dhimashada sahre waxaan indhahayga ku arkay afar hawr oo gaari noocaasi rogadaa saaran waxaa la sheegayaa goobta qaraxu ka dhacay in ay dad ay dhintay jiraan iminka isbatalka guud bilcil ayaan ku sugnahay sahro ku dhawaad soddon qof ayaa mxuahay indhahaygu qabteen oo rag u badan oo oo dhaawacyo soo gaareen iminka waxa dhinacayga taagan agaasimaha guud ka bilcil isaga ayaa sahre ku faahfaahinaya tirada dhaawaca muxuu ahaay lasoo gaarsiiyo isbatalka waa tahay mudane agaasime bal magacaaga igu bilow calaykum asalaam sahor dhintaa dhacday faadan ku sheegtay waa jidaa hadda dhaawaceeda waan ku taagannahay dhaawac baan baa la keenay oo aada u dheyta waa gartay soddon shan gacantii soddon iyo shan qof gacantii aan ku dejin oo dhaawaca meedka anaga ma dejinayn surooyinkii saaran yihiin dhaawarta waa dhii saaran yihiin hadda saacadda saacadda ka dhimata dhaawac waa soo galayaa hadda saacadda aan kula hadlaayo waa la dejinaya qareelaha loo dhawaya magarad waayahay marka mudane agaasimo waxaad bal iga warantaa dadkan soddon iyo shanta qof ee ilaa haddana dhaawacii weli lasoo waday dhaawacyada ah ka sokow dhimashada inta aad maqasheen ee ama deegaankaas af urur weli jirto ama hadda idinsoo gaartay maxaad ku qiyaasi lahayd wallahi xaqiiq uma sheegi karo haddii anagu umada taagneed laakiin sida la sheegaayo waxaa la wixii dhimasho ahayd lama soo qaadin waxa la soo qaaday wixii dhaawac baan soo qaaday dhaawacna wixii dhintay weli ma aanu dejin mana aanu soo koobin afar qof oo kamid ah anagu inahaygaan saarnay aadishasaarayihiin hadda xagga dhagaxa loogu wareejinayaa laakiin dadkii af urur ku dhintay lama soo qaadin dadka meesha la keena waa dadkii dhaawaca ahayo wax dadka kasoo dhinta weeye saddex qof oo kamid ah boosaan gudbinay xaalad adag ay ku jireen xiliyaha iyo caloosha baa ka lotay sidaa daraaddeedana wax kama qaban karin laakiin dadkii kale waa dadkii kaban iyo dad xabadka dhustay iyo dad faragareen iyo dad qoyska mataqaanado kulli qaarkood waxay badan yihiin liita oo gacmaha iyo lugaha wax ka qabo way waxaad ii sheegtay agaasimo marka waxaan waxaan u baahannahay gurmad degdega oo xagga dawladda iyo xagga wasaaradda iyo xagga shacabka baan ugu baahannahay gurmad degdega oo amatiti inaad soo gaarsiiyo waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadkan ma dad rayid ahoo meesha joogay oo ay khasaaraha uu qabsaday iyo qaraxyadaanba mase waa dad kamid ahaa ciidamada oo qaraxa lala eegtay badanka waa usoo badan yihiin badanka shacab iyo ciidanba waa isku jiraan ma aan kala koobin waa rag bay u badan yihiin hadda dadka meesha lakin hal qof oo dugal iyo hal qof oo ciyaara kuma jiraan ma garad waa garta marka qaraxa wax lasii aasay miyuu ahaa ogaanta waxaad maqashay mase baabuur meel la dhigay noocuu ahaa ilaa qaraxa hadda ma la og yahay maya annaga meeshaan qarax baa ka dhacay baa layidhi oo kala dameeya awaal waxay ahaayeen waxay ahaayeen anaga waxba kama sheegi karno iyo wax lala beersayo wax loo dhigay anagu ilmina garanayno laakiin markaa qarax baa la kacay baa la dhibaan la yiri sidaa anagii khasaaraha meeshan ka dhacay soo gaarin dadkan kusoo gaarina waa intaas waa garta waxaan u baahannahay gurmad degdega oo degdega dibada dibadda ah waa garta baaxadda ilaahay unaxariiso waxay kabatana caafimaadna ilahay ugu salmeynaa waana kuweysanaa waa tahidaynaa eega waa dhashadeynaa marka ama siti baan ku jira waxaan waxaan doonaynaa dal iyo dibad maamul ahaan iyo wasaar ahaanba degdeg
waa garta baaxadda marka waxyeelada adinka dadka dhaawacyada ay soo gaareen awood ma u leedihiin inaad daaweysaan soddon iyo shan qof oo weli dhaawacyadii lasoo wada ayaad ii sheegtay marka isbitaalka carmo ma dadkas ma kaalmeyn karaa maya anaga waa samayn karnaayo mataqan waa samayn karnaa waa haddees waxa weye wix mataqaan u haynay waa kula tacaalaynaa waan ku wadnaa laakiin waa naga tafuwin tahay waa naga tafuwin tahay laakiin dawladda rabnaa wasaarada inay si guud noo soo gaarsiiyaan daawada ubaahan nahay waa barogusha